xasan yuunis cabey oo ka mid ah dhalinyarada magaalada beledweyne ayaa sameystay ganacsi yar kaasi oo nolosha reerkiisa ku maareeyo ganacsigan yar ayaa waxa uu ku wareejiyaa gaari gacanka kabaha isaga oo geeya gaariga goobo badan oo bulshada ku badan yihiin si loogu iibsada kabaha xasan yuunis cabey ayaa raadiyo beerlula u sheegay in shaqadan uu ugu maarmay tahriib isaga oo dhalinyarada kale ugu baaqay in ay la yimaadaan ganacsi cusub oo nolosha qoyskooda ku maareeyaan waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalo beledweyne waxaan iibiyaa miiskan aa ujeedid ee kabaha ah ayaan iibiyaa miiskan waxaan ku iibiyaa noocyo kala duwan oo kaba ah kabaha haddayna noqon lahayn kuwo furan iyo kuwo xiran intaba rag iyo dumar caruur dhammaan waan wada iibiyaa
maxaa kugu dhaliyey inaad abuurato shaqadan gaari gacanka ah oo aad ku wareejiso kabaha
waxaa qasab ah qofka inuu camal yeesho in waddanka laga baxo wax ay samaynayso oo faa'iida ma jirto intaa bada ku dhiman lahayn waxaa noo fiican in waddankeenna annagoo joogna aan wax soo saar yeelanno taasaa ugu dhalisay intaan dibadaha aadi lahaa oo dhex ku dhiman lahaa amaba aan muddo badan ku lagu'i lahaa inaan miiskan yar aan kabahan saarto subaxdii yaa rasaaq yaa fatax aan dhaho magaalada aan dhex maro waana ku qanacsanahay waana ku qanacsanaan doonaa sidoo kale waxaan ku wareejiyaa afarta xaafadooda magaalada ayaan geeyaa kabahaani taas sidaas ayaan ugu kalsoonahay caqabadaha aad kala kulanto intii aad wareejinayso miiskan maxaa ka mid ah runtii caqabadaha waa iska badan yihiin waxaan waa ganacsi waxaa laga yaabaa shayga aa soo qaaday in beri lacagtiisa lagaa rabo maanta iyo beri iyo maalmo dhowr maalmoodna ina waxba ku gedmin caqabadaha runtii waa iska badan yihiin iyadoo saas jirto oo lacagta lagaa sugaayo haddana ehelkii iyo maxay ahayd qoyskii uu kaa sugayo masruufkii guriga ka caqabado badan way iska jiraan laakiin haddaan dhexda la xiranin caqabadahaas laga gudbi maayo marka dhexda ayaan u xiranayaa waan soo xirtay inta dhimanna waxaan rajeynayaa inaan ka gudbi doono
sidee baad noloshaada ugu maaraysaa xirfadan runtii qof walba wuxuu isbaro waaye qof walba wuxuu noloshiisa inuu ka dabaro uu baro wuu ka dabari karaa aniga nolosheyda waxaan baray inaan miiskaan ka dabaro nolosheyda tan caruurtayda qoyska dhammaan waxaana nin xaas leh caruur leh wax walba laga rabo ayaan nahay haddana inta ayaan ka dabaraa miiskanna maxay aheeday wixii looga baahan yahay oo ganacsigana waa kusoo kordhiyaa oo bulshada u baahan tahay qoyskaygana waan ka dabaraa waana baray noloshayda waa waxaan u hagay oo aan u dejiyey waaye waana ku kalsoonahay waana ka biilaa caruurtayda anigana waan ka noolahay maxaa baaqguda u diraysaa dhallinyarada shaqla-aanta ah ee ku nool magaalada beledweyne runtii baaqa aan u dirayo kaxsan ahaan dhallinyarada waddanka joogta wuxuu noqonayaa in aysan wakhtigooda iyo naftooda ku hallegin waddan aysan aqoon waddan aysan iyaga lahayn waddan aysan iyaga dhisanin oo wax ay kala kulmakala kulmi doonaan aysan ogeyn intay taa samayn lahaayeen waxaan ku boorinayaa kula talinayaa in waddankooda ay maalgashtaan waddankooda ay ku sabraan nooc ka mid a noocyadaha ganacsiga ay abuurtaan meel hoosena ay ka bilaabaan dhexdan u xirtaan sidii ay horumar ugu samayn lahaayeen waxaanan ku rajaweynahay oo aan leeyahay waad gaari kartaan yoolka aada rartiin adinkoo waddankiina joogo intaad waddan kale ku dhiman lahayd waddankaaga adigoo maxay aheeday wax soo saar leh oo sharaf leh ku noolo waddankaaga